maamulka degmada caabudaaq ee gobolka galgaduud ayaa ka qayb galay munaasabad xarga looga jariga xarun ganacsi oo cusboolhiga degmada caabudaaq ee gobolka galgaduud xaruntaankaas ayaa lagu wadanayay door muhiima ka qaadato kobcinta dhaqaalaha degmada caabudaaq iyo in shaqo uur noqoto dhallinyarada degmada ee la dardhacay shaqala-aanta xaruntan ayaa lagu wadanay kar u qaado bilicda degmada caabudaaq iyo sidoo kale qaybna ka noqda dadaalada loogu jiro horumarinta adeegyada bulshada degmada caabudaaq ugu horeyn ayaa waxaa ka hadlay xarunta furitaankeeda maamulaha xaruntan isagoona sheegay inay dadaal badan geliyeen si ay horumar lahaayeen adeegyada bulshada degmada caabada gobolka galgaduud ano furitaankeedii weeyaan wax yar haddaan ka taabto markii ugu horreysa waxaan samaynay subarmaarkadiyo saaad og tihiinba dee dukaamada iyo subarmaarked waa isku mid laakiin waxaan bilownay inay noqoto meel la dhex mari karo qofku wuxuu raba soo qaadan karo u eg meelaha kaleeto waan ognaa magaalada waxaa ka socota xadaarad badan annaguna ma liihin annaga keliya waxa cusub iyo wax kasta keenna laakiin keliya waxaan leenahay inaan isku dayno mar kasta waxaan kaloo samaynay saad la socotaanba beer aan rajaynaya inaad ka arki doontaan meelaha qadka amaba maalin insha allah aan idinku martiqaadi doono beertaas aan u samaynay si casri ah oo adduunka la mida oo haddana masawirada qadkaa ku jira waxaa ugu dambaysay marka kaafeydan ama maqaayaddan maqaayaddan marka waxaa inaan samayno lagu kaliftay dhallinyarada dadka ganacsatada qaybaha kala duwan ee bulshada dad meel kaafeya ay fadhiistaan qofka intuu raba iska fadhin karo laabtabkiisa ama uu la imaan karo ee mobilkiisa internet friya leh korontadii leh lagu ballami karo oo shaqada xataa lagu qabsan karo meel noocaas oo kale oo meelaha adduunka kaleoo ka jira oo kale ah inaannu samayna ayaa wax badana la ka codsanayay oogaa way daahdo wakhtigeedaa lagu dheeraaday laakiin intaa mar kasta waxaan lahayn waxaa ku dar waxaa ku dar waxaa ku dar
gudoomiyaha degmada muxiidiin aadan weli oo madasha ka hadal ka jeediyay ayaa ku bogaariyay ganacsatada iyo maalgashayaasha in hirgeliyay xaruntani isagoo xusay in maamulka degmada uu mar waliba diyaar iyo garab istaag dadaal ugu jiro si loo hormar laha degmada caabadaqa ee gobolka galgaduud si gaar ah waxaan u salaamayaa una mahad celinayaa maamulka iyo mulkiilaha kafateerigan ama kafateerigan iyo restaurantgan wada socda ee degmada laga furay cabdinuur iyo shirkadiisa nomad runtii waxay ka turjumaysaa cabdinuur maalgashi fara badan uu deegaankan ku sameeyey sidii horeyba loo sheegay macnaheeda ma aha wixii uu maalgeliyey inuu boqolkiiba boqol ka helayo laakiin abuur buu samaynayaa abuurkaasaa midho dhali doona hadduu ilaahay idmo mustaqbalka waxaan rajaynaynaa inuu faa'iido badan uu deegaanka maaragtay uu ka heli doono laakiin xilligan ayada ah waxaan u qaadanaynaa maalgelin uu ku samaynayo hantidiisii sidoo kale fariin bay waxay u tahay dadka isaga la midkaa ama ganacsatada ama qurbaha jooga inay waxyaabo ku cusub deegaanka ay ka hirgeliyaan inta badan wax horey loo yaqaanay unbaa la sameeyaa laakiin wax cusub in la soo kordhiyo inta badan way iska yar tahay marka waxaan rajaynaynaa sida kafeterigan oo kale iyo meelo la mid ah in la soo kordhin doono iyo ganacsiyaal cusub oo noocyo kala duwana runtii degmadana waxay helaysaa meelo badan oo meeshaana ay kow ka tahay oo lagu nasan karo lagu soo shaahayn karo shirarka lagu qaadan karo xilliyada qaar dadku ay ku shiri karaan si guud waa u soo dhowaynaynaa bilicday ka qayb qaadanaysaa nabadgelyaday ka qayb qaadanaysaa shaqa abuur bay samaynaysaa dhallinyaro badan baa ka shaqayn doonta dhinac walbay anfac u leedahay shacabka degmada caabudaaq ayaa si dare u soo dhaweeyey xaruntan ganacsiyigoona rajo ka muujiyey inay fursado shaqo u keeni doonto bulshada degmada caabudaaq dhallinyarada ka shaqaysta marumaalatada kuwaas oo qayb ka qaadanaya sidii looga qayb qaadan lahaa horumarinta adeegyada bulshada degmada caabudaaq ee gobolka gaduud